tartan ciyaareed kubadda cagta oo andhexay labaatugnaadii ku dhisan xaafadar wadaaga degmada baydhabo iyo lekadaha furiya xaafadar wadaaga magaalada baydhabo walibana tartanka oo sanadlaga ee daha furay gudoomiyaha dhallinyarada xaafadar wadaag ee magaalada baydhabo maxamed cabdiraxmaan uu soo sheegay in sanadkan uusu ku duwanyay sanadihii hore ugu horeen mayba mahadsan sugnaatay ilaahagii geekuna caafimaad qabnu meelingni wada kulmi teeda kale anoo markaasayki magaaga ka bilaabow mayleeray maxamed maalin cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha dhallinyarada xaafadda holwadaag geeka mayba meelingni kuwada koynay koob oo markaasayti oo isdhexgal eh oo markaasayti la magac baahi oo lanka magac dari holwadaag subarkaab oo markaasayti sida oo laku baranayo xaafadda holwadaag ini mar welba tiimamkan xaafadda holwadaag ee gudaantiya ku jiraan ini sanad welba lanqobada koob oo markaasayti isdhexgale koobkan koobateedii hore ku duwanyi waa koob oo markaasayti ku qiib gaadadahayte labaatannaada mase labaatan kooxood ku qiib gaadadahaytuu koobkan koobateedii maraydii oo markaasayti xaafaddan holwadaag laku hirigeliyaay walbadan oo markaasayti oo hadda yaa kasalduwinyin oo kumad ee kow horomay insheegaas inta badan ku dhisanaaytay tumun iyonayti linnaadiya ku dhisanaaytay sanadkan mayba ha ka biiray naadiyaal oo markaasayti ilaa afarnaada ee saas dartiya mayba insheegaada ka kooyna labaatannaada oo markaasayti ku dhisan gudaha xaafadda holwadaag koobkana may rajeynay inay sida qurux badan usaada ninka bilaawaday ninka dhammaada doona insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tartankan oo ay tartan sadexgal bulsha iyo sanad kasta maamulka dhallinyarada xaafadda holwadaagan qobode dhallinyarada xaafadda holwadaag